أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo mu'asasada alkataib ayaa baahisay filim dokumentari ah kaasoo looga hadlayo konton sano kadib dilkii culimmada ay u geysatay dowladdii kacaanka ah ee siyaad barre dowladda xabashida itoobiya ayaa si rasmi ah xarigga kaga jartay biyo xireenka alnahda kaasi oo muran xoogan kala dhexeeyo dowladda masar warbaahinta ugu caansan dalka kenya ayaa murtad axmed madoobe ku sifaysay inuu yahay dabadhilif derbi adag u ah saliibiyadda kenya maktabka daacwada wilaayada bakool ayaa dowladdiin ah usoo gebagabaysay bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada rabdhuure ee wilaayadaas بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan mu'asasada alkataib ayaa baahisay filim dokumentari ah kaasoo looga hadlayo konton sano kadib dilkii culimmada ay u geysatay dowladda kacaanka ee siyaad barre filimkan oo la daawan karo muddo saacad iyo bar ah laguna soo bandhigayo dilkii culimmada soomaaliyeed ee konton sano ka hor dowladdii shuuciyadda ah ee maxamed siyaad barre ku laysay magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo muuqanaya culimmo soomaaliyeed oo qaarkood xilligaasi ka badbaaday xasuuqaasi wixii faahfaahin ah oo ku saabsan filimkaasi waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka ahfaafreebka wararka ee caawa insha allah dowladda xabashida itoobiya ayaa si rasmi ah xarigga kaga jartay biyo xireenka alnahda kaasi oo muran xoogan kala dhexeeyo dowladda masar khaalid xasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya kadib sanado badan oo muran iyo hardan xagga biyaha ka dhashay uu socday ugu dambeyntii dowladda xabashida ethoobiya ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jartay biyo xidheenka weyn ee alnahda tallaabadan oo dadka itoobiyaanka ay u arkaan guul weyn oo ay xaqiijiyeen dhanka kalena ay u adkaadeen loolankii kala dhexeeyey masar iyo suudaan munaasabadan oo ay goobjoog ahaayeen inta badan hogaamiyaasha dowladaha bariga afrika ayaa maanta si rasmi ah xarigga looga jaray biyo xidhinkan waxaana si rasmi ah u daah furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda adisababa abiy axmed malaayiin ituubiyaan ah ayaa u dabaaldegaya dhacdadan oo ay u arkaan mid taariikhi ah oo sanada dheer kadib ka saari doonto mugdigii ay la noolaayeen hogaamiyaasha goobjooga ka ah xafladan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha koonfurta suudaan salfakiir madaxweynaha kooxda riddada xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kenya william ruuto ra-iisul wasaaraha barbaduus mia mutli ra-iisul wasaaraha swatini miso dalamini gudoomiyaha guddiga midooda afrika maxamuud cali yuusuf iyo madaxweyne ku-xigeenka tiimid xokeeyaha guud iyo madaxa guddiga dhaqaalaha afrika kaliifar gatiti iyo kuwo kale dowladaha masar iyo suudaan ayaa si rasmi ah uga maqan xafladan maadaamaay alqaahira iyo qarduum ay sheegeen inay itoobiya leexsatay xaqii ay kaga lahaayeen biyaha webiga niil ee laga dhisay alnahda aad baad umahadsantahay khaalid warbaahinta ugu caansan dalka kenya ayaa murtad axmed madoobe ku sifaysay inuu yahay dabadhilif derbi adag u ah saliibiyadda kenya nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo eegayaa warbixintaasi dhinacyada saameynta ku leh maamulka dalka kenya ayaa xukuumadda nairobi ugu baaqay inay la safato maamulka shaaladirirka kenya ee khilaafka xoogan uu kala dhexeeyo kooxda ardada soomaaliya warbaahinta ugu caansan dalka kenya ayaa daabacday warbixinno ay ku sheegayaan in dagaal ogaha murtadka ah ee axmed madoobe uu derbi adag u yahay dowladda salibiyadda kenya uuna yahay shakhsi mar walba ka shaqeeya danaha dadka salibiyiinta kenyaanka ah maqaallo iyo warbixino lagu daabacay wargeysyada iyo mareegyo si aad ah looga akhristo kenya ayaa maamulka shaaldirarka jubbaland ku sifeeyey derbi adag oo kenya ka hortaagan waxay ugu yeeraan weerarada argagixisada oo ay ula jeedaan camaliyaadka mujaahidiinta warfaafinta kenya ayaa u soo jeedisay xukuumadda uu madaxda ka yahay william ruuto inaysan dhexdhexaad ka noqon loolanada ka jira gobolka gedo ayna la safato maleeshiyaadka maamulka axmed madoobe waxay sheegeen in hogaamiyaha maamulka shaaldirarka jubbaland uu u dekanoobay fulinta masaaliixda dowladda salbiyadda kenya iyagoo tusaale u soo qaatay sannadadii uu farmaajo hogaaminayay kooxda riddada oo uu kenya si cad ula saftay siyaasiyiin iyo xubno hore xilal uga soo qabtay dowladda kenya ayaa ammaan kala dullaacay murtad axmed madoobe waxayna xukuumadda nairobi ku cadaadiyeen inaysan ku fiirsan dagaalka kala dhexeeya xasan gurgurte oo ay garab siiso maleeshiyaadkiisa ku sugan deegaano ka tirsan gobolka gedo hogaamiyaha maamulka shaaldirarka ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ayaa si buuxda ugu jira gacanta dowladda silbiyadda kenya wuxuuna xukunka ku joogaa taangiyada kenya iyo diyaaradaha maraykanka ninkan ayaa ku lug lahaaday welina ku lug leh falal dembiyeedyo ka dhan ah shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqanay jubbooyinka iyo gedo aad baad u mahadsantaha abushayba ugu dambeyntii maktabka daacwada wilaayada abakool ayaa dowladdiinah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada rabdhure ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowradan oo socotay toban maalin oo xiriir ah waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana ka faa'iidaystay in ka badan saddex boqol oo qof oo ku nool deegaanka wardhujeeley oo ka mida deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool muddadii dowrada ay socotay waxay qeybaha kala duwan ee bulshada ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah oo wax badan ay ka faa'iidaysteen toban maalin kadib dadka deegaanka ayaa sameeyey martiqaad iyo soo dhoweyn heer sare ah waxaana deegaanka ka qabsoontay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada rabdhuure culummo nuqabo waalidiin waxgarad ganacsato iyo marti kale sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ahaa culummadii ka qaybgashay munaasabadii gebagaba u heed dowradan ayaa ugu horreyn kelimad towciyaa goobta ka jeediyey nabigeen calayhi salaatu wasalaam may lagu dhahalay nabiyaalka sidii ooba ilaahay ka tala galay diina lagu dhahaleen nabigeen calayhi salaatu wasalaam dhahalshii dhahalkiisii may wahe diin wahe diintana teewo diinti ilaahay laha ee rabulcaalamiinkiina abuuradi diinti tiisa lagu dhahay oo islaam ah ina addiina cinda allaahi alislaam diinka ilaahay oroys may wahe islaamna ma leego diin kale ilaahay oroys maku jirta lan kasta oo diinga haysad ero wal islaamnimo an hayna diinga an haysad ero diin ma nagadaayama been lay walaagas diinta dhabtee may wahe jarto ilaahay subxaana wa tacaala ha dejiyey ilaahay ogoli ilaahay raallanka nagada inilka caabudo lankay qobsadoon ilaahay raalle ka eyi ahlu diin nagadaw islaam qaar ka mida salaadiinta iyo waxgaradka degmada oo iyagana munaasabada ka hadlay ayaa kelimaad dardaaran u badan goobta ka jeediyey maysiin kala dardaarmaane diinka ilaahay anila barada may hujaysadaan ana mad kasta waliba waa hujaysadaan dad badan oo noomada hujaysadaayana aami ah war leeraw lanka diinkiina kudagow yali walbarashadii kudagow yali adduunyana mukudagow adduunyada geegi owlaadaha iyo waayalna dhagaalaya mad mukudagow hoob wal kale gobdoa mankana kukutabe hensheerka waaro ku reebe maddo mukudagow adduunyadii maddo mal kudagow wali fadaha ay soo toddobaatan jir ay siyeetan jir ay beertiisa taaba miskeediga bad waa tukureed gaalku gada fadaha hemijay meela roog hegan wali leeya diin ilaahay ma barada kor may weel wiinanay waayali masqantayno masqan waayali anagatay wal ma barada kor no leey walaalayaal walayo wal dareeraw una la isku dhaadhaasiinay ma wal dareeraw ma eh may dardaarimay dooridu way gebi gebaa wal barashada ili gebi gebaani wal barashada ili gebi gebaa horeena dooritan la bilaawmay dowladda tanse way leedahay walbarasho lamow towayb waa lanku wala barday uma fafayleetanse haata waa aha haanun dowladda inta maalmood guraaw dowladda wali leedahay ha handa fiig horbad eegdeen galba fiiga leedahay galbaga fiigas galbaga la fiige lanki ilaahay jeeli galbigeena ku fiige
waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowladda iyagoona dhanka kale soo bandhigay qayb ka mid a duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay maymada yani nicmadan taane ilaahagay waafidi nicmo koodu maan ilaahagay waafidiyaan maadiyaan qaala tacaala ilaahayba ahaydiisa erey wain tacuduu nicmatallaahi laa tuqsuuhaa nicmadaasaa ilaahay maadiyaan tan labaad may maadiyaan walaayada islaamkii hagaalqaalidi doorida yaa maadiyaan arlaada may iskakooytayda muslimiin ah diiwaaniinka weeli samicnaa waadacnaa waliinka weeli weeroogii dhowley waa nakooy diiwaanininka weeli diidalininka weeli ilaahay iyo anfac qolmadininka weeli numiisanji alamka qab معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك
ديني الإسلام ليس القريب قريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن
إن الغريب لحق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن
marka laga reeba duruustan sharciga ah ee ay qaateen bulshada waxaa sidoo kale loo soo bandhigayay aflaam jihaadiya oo muujinaya jabkii iyo halaagii gaalada iyo murtadiinta ka qabsaday duulaankii ay ku soo qaadeen shareecada raxmaanka waxay dowladan daba socotaa silsilada dowlaad ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka qabanayay deegaano hoostaga degmooyinka xudur waajid iyo rabdhure kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen kumanaan ka mida dadka deegaanka mahadsanid abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu